محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد muxaadaradii baa noo bilaabanaysa insha allahu tacaala wuxuuna yahay mowduuca ay ku saabsantahay ama ka hadli doonto tandiifulbuyuut guryaha oo la nadiifiyo runtii waa muxaadaro aada iyo aada loogu baahan yahay in muxaadaradaas muxuu ahaa dadku bal ay dhegaystaan qaabka shareecada islaamku ay ka qabto guryaha marka sheekha inoo qaadaa dhigi doona insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno maaragtay muxuu hana la duubto weliba oo weliba gaar ahaan qof kastaaba ha isku dayo inuu cajalkaasi helo insha allahu tacaala si uu ugu kaydaysto gurigiisa oo uuga faa'iidaysto marar fara badan dadka dariskiisaana uuu gudbiyo marka muxaadarada hadda bilaabaynaa insha allahu tacaala sheekhaan kusoo dhoweynayaa sheekh maxamed falyatafadal mashkuura
bismillahi raxmaan raxiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات الله سبحانه وتعالى أيام هدسك له inugu manaystay iimaanka iyo islaamnimada diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu raalliga ka yahay ee dadkeeda uu jecel yahay diin kalena uusan ilaahay subxaana wa tacaala uusan raalli ka ahayn diinta iyada ilaahay subxana wa tacaala na siiyey ee islaamnimada ah ayaa waxay tahay diinta inagala talinaysa wixii maslaxadeenna iyo wixii danteenna adduuniya aqraba wixii dan inoogu jirto maslaxa inoogu jirto faa'iide aan ku gaadhayno ayay inagula talinaysa wixii dhib inaga soo gaadhaya adduuniya aakharo way inagala talinaysaa iska jira ayayna leedahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxay yihiin shayga uusan ka maarmin ruux kasta oo muslim ah waa hoggaankii ina hagayey waa iftiinkii aynu wax ku kala arkaynay xumaanta iyo samaanta waa shaygii inoo tilmaamayey waxa ina dhibaya iyo waxa aynu dheeftii faa'iidada ku gaadhayn diinta ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey ee nebi moxamed loo soo dhiibay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaybaha ay nidaamka ka dejisay ooy aadaabta u dejisay ooy sharciga u dejisay waxaa ka mid ah guryaha waxaa yidhi guryuhu waa qeyb muhim ah oo nolosha bini aadamka ka mid ah sharcigaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu dhaafay ma jiro oo khasaa'ista diinta ilaahay waxaa ka mid a inaysan waxba ka tegin oo qeybaha nolosha oo dhan ay bini aadamka wuxuu u baahan yahay iyo nidaamku u baahan yahay iyo sida ay danta ugu jirto inay kala talisay oy u sheegtay oy amartay oo wixii xunna ay ka reebtay guryuhu marka waa muhim guryuhu inay muhim yihiin waxaa ku tusaya mujtamaca insaaniga ama bulshada bini aadamka asaaskii ugu horreeyey ee ay ka bilaabatay bacda khalqi aadam waxay ahayd qoyska iyo guriga waad garanaysaan siduu rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay aadam markii la abuuray waxaa isla isaga laga abuuray xaaskiisa xawaa xawo iyo aadam waxaa ka bilowday ooy mataleen unuggii ugu horreeyey ee bulsho insaan ah ama bini aadam ah u samaysanta unuggii ugu horreeyey marka bini aadamku wuxuu ahaa qoys iyo guri buu ka bilowday halkaasuu rabbi subxaana wa tacaala marka bini aadamka intiisa kale uu ka tarmay waa ka rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka meelo badan inoogu tilmaamay oo ay ka mid tahay qowluhu tacaala yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kahiira wanisa'a wardadow alle iska jira oo ka baqoo alla subxaana wa tacaala cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iska jira allahaasoo idinka abuuray hal naf ah xaggeeda naftii xaggeedana xaaskiisa ka abuuray kadibna labadoodii markuu isu abuuray dhexdooda wuxuu ka abuuray khalaa'iq fara badan iyo bini aadam fara badan buu baahiyey oo rabbi subxaana wa tacaala dhexdoodii ka abuuray qoyska iyo gurigu marka waa unugga koowaad ee matalaya bulshada aadamiga ama bulshada bini aadamka matalaya wey waxaa kaloo muujinaya guriga iyo muhiimadda uu leeyahay qoyska ama guriga muhiimaddiisa waa madrasada ugu horraysa iyo meesha ugu horreeya ee dadka da-yarta iyo carruurtu ay ka qaataan tarbiyadooda intaynan gaadhin deriska intaynan gaadhin oynan iskuulka gaadhin ooynan madrasada u bixin oo aynan jidka iyo carruurta ku ciyaaraysaa aynan gaadhin meesha ugu horraysa ee ilmuhu uu ka qaato noloshiisa hadday xun tahay iyo hadday hagaagsan tahayba waa guriga dhexdiisa wey saas daraaddeed buu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra mid kal mid la dhalo ma jiro ilaa hadduu jiro mid kastoo la dhalo waxaa lagu dhalaa hagaagsanaan iyo islaamnimo iyo qalbi toosan oo ilaahay yaqaanaa lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi buu neburi sal lla lay slam labada dhalay ee uu hoostooda ku korayo iyo guriga uu ku korayo ayaa markaa kadib ama yahuudi ka dhigaya ama nasraani ka dhigaya ama majuusi ka dhigaya kolba waxay yihiin nebigu sal lla lay waslam mihaal buu marka ka bixiyey kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa buu nebigu sal lla lay slam hal tajiduuna fiiha min jadcaa neefka xooluhu markuu dhasho wuxuu dhashaa isagoo dhammaystiran oo mid dhaga go- dhag go-an iyo mid dhaga jeexjeexan iyo mid meel la aan ahayna kulligii dhammaystiran buu dhashaa markaa kadib baa la sumadaa oo dadkii iska lahaabaa sumad u sameeya qaar baa dhegta ka gooya qaar baa furin u sameeya qaar baa dhegta ka jeexa qaar baa guba sumaddu dib bay ka timaadaa sidaas oo kaleeto bini aadamku markuu dhasho oo qoyska uu ku soo biiro ilmuhu oo guriga yimaado guriga waa hagaagsan yahay waa qumaye fitro iyo wanaag baa qalbigiisa ku jira laakiin waxaa bedela waa bii-ada iyo qoyska iyo guriga ayaa isbeddel ku sameeya haddii guriga ay yahuudiya ka jirto ilmihii yahuudigu isu rogaa toosnaantii qalbigu waa isbeddelaysa haddii guriga uu nasraani yahay oo saddex ilaah laga rumaysan yahay ilmihii saddex ilaah buu rumeeyaa hadduu majuusi yahay oo guriga dabka laga caabudo ilmihii marka dambe dabkuu caabudi haddii uu yahay gurigu guri muslimoo toosan oo diin islaam laga haystana ilmuhu caqiidaduu ku dhashay ayaa markaa kadib ku kobacda oo ku koraysa bii-adii hooye iyo aabbo oo way u siyaadinayaan gurigu marka saasuu walaalayaal muhiimad u leeyahy waxaan halka ka garanaynaa bifasaadi اlbeyti yafsid اlmujtamac wa bisalaaxi اlbeyti yaslux اlmujtamac gurigu fasaadidda uu gurigu hallaabo oo qoysku hallaabo ayaa bulshadu la hallowdaa guriga hagaagidiisa ayaa bulshaduna la hagaagtaa maxaa yeelay bulshadu sideedaba waa qoysas isu tegay wey haddii qoys walba gurigiisu gooni u hagaagsan yahay bulshadu waa hagaagaysaa haddii guryaha ay hallaysan yihiin bulshadaasi bulsho hagaagaysa maaha maxaa yeelay unugyadii ay ka koobnayd ayaa hallaysan saas daraaddeed baa waxaa muhim ah dadka muslimka ah iyo bulshada muslimka ah iyo qoysaska muslimka ah iyo dumarka iyo ragga muslimiinta intuba in xoogga la saaro guryaha sidii loo hagaajin lahaa kelimadeennu marka sidii horeyba loo sheegay waxay ku saabsan tahay tadhiiru lbuyuut aw tandiifu lbuyuut guryaha in la daahiriyo ama guryaha la nadiifiyo waxaa laga yaabaa markii la yidhahdo guryaha ha la nadiifiyo oo ha la daahiriyo in loo qaato guryaha ha la dhaqo oo guryaha ha la xaadho oo guryaha wasakdaha laga qaado waa loo baahan yahay meel nadiifa waa loo baahan yahay laakiin macnahaan ka wadanna hadda waxa weeyaan tadhiiru lbuyuut guryaha in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uusan raalli ka ahayn wixii qoyska dhibaya ilmaha dhibaya bulshada dhibaya diinta dhibaya adduunyada dhibaya sidaas daraaddeed baad garan kartaan guriga muslimka ah dhismihiisa hore ayay shareecadu islaamku iyo diinta islaamku xoogga saartay inuu dhismihiisa horeba uu ku dhismo ilaahay taqwadiisa subxaana wa tacaala iyo alla kacabsi iyo diin inuu ku dhismo marka horeba macnaheedu waxaa la yidhi labada isguursanaysa gabadha la guursanayana diin ha lagu guursado buu nabi uri sal ly slam ninka gabadha guursanayana akhlaaq iyo diin isagana gabadha ha lagu siiyo oo qodobka ugu muhiimsanee laga fiirinaya kaa ha noqo ikhtiyaarka hore iyo isdoorashada hore waa in diin lagu saleeyo isu imaadka marka guriga laysugu imaanayana guriga duco iyo weliimo iyo farax iyo alla kacabsi ayaa lagu asaasaya kulankooda ugu horreeyana laba ragcadoodoo la tukado in laysu duceeyo markii la kulmayo oo lays arkayo oo la ducaysto shayddaanka laga xisi xidho yacni waxa weeyaan iyadoo dhan waa guri asaaskiisa lagu dhisayo allah subxaana wa tacaala raalligelintiisa iyo shaydaanka oo guryaha waxyaalaha dhiba ama guryaha yacni khariba ama guryaha halleeya ama ubadkii ama labadii isqabtayba halleeya waxa ugu halisan oo shaytaan ah ayaa looga xirsi xidhayaa gurigii gurigii sidaasuu marka wuxuu ku noqonayaa guri lagu asaasay calaa taqwa allahi tabaaraka wa tacala wa kullu maa buniya calaa yani waxa weye taacati illahi tabaaraka wa tacala shay kasta oo lagu dul dhisay ilaahay daacadiisu waa shay hadduu jirana wanaagsan oo qiimo leh oo faa'iido leh kuna dhammaan doona khaatumo wanaagsan iyo wanaag ku dhimaan- ku dhammaan doona midhaha ka soo go-aya iyo carruurta ka imaanaysana ay noqdaan dad wan wanaagsan oo intay adduunka joogaanna yacni saalixiin ah hadday adduunka ka tagaanna iyagoo wan wanaagsan adduunka ka taga marka waxa weeye diin iyo khayr iyo taaco ilaahay subxaana wa tacaala guryihii ha lagu saleeyo saasay shareecadu tus guriga markuu dhismo waxaa loo baahan yahay in guriga lagula dadaalo wax kasta oo rabbi subxaana wa tacaala naxariistiisa rabbi subxaana wa tacaala ridihiisa rabbi subxaana wa tacaala jacaylkiisa wax kasta oo guriga sabab ugu noqonaya waa in guriga lagula dadaalo wax kasta oo gurigaas ama xirsi xidh u ah oo shaydaan iyo dadkiisa ka fogaynaya ama malaa'igta ilaahay iyo naxariista ilaahay guriga u soo jiidaya waa in guriga lagula dadaalo wey maxaa ka mid noqon kara waxyaabahaas waxaa ka mid noqon kara maalan طaacatu اllahi tabaaraka wa tacaala طaacat اllah ilaahay subxaana wa tacaala aطeecidiisa allah subxaana wa tacaala waajibaadkiisoo la guto rabbi subxaana wa tacaala waxyaaluhuusan rabin ee uu xaaraameeyey oo guriga laga fogeeyo khaasatan guriga waa in loo badiyo qur'aanka ilaahay akhrintiisa subxana wa tacaala guriga qur-aan ha lagu akhriyo oo dadka guriga iska leh hadday xaaska tahay hadday tahay ninka guriga leh hadday tahay carruurta guriga joogta hadday tahay martida guriga joogta guriga waa in yacni lagu camiro qur'aanka iyo ilaahay hadalkiisa subxaana wa tacaala in lagu akhriyo lanna hadalka ilaahay subxana wa tacaala guryaha waa barakeeya waxaa nabigeenna ka sugan sal lla alay slam xadiid muslim iyo axmed iyo tirmidi ay soo saareen min xadiidi abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi sal lla alay slam laa tajcaluu buyuutakum maqaadira ina ashayطaana yanfiru min albeyt aladii yuqra'u fiihi suurat اlbaqara guryihiinna sida xabaalaha oo kale ha ka dhigina sida qubuurta oo kale guryaha ha ka dhigina ee guryaha qur-aan ku akhriya shaydaanku wuxuu ka cararaa buu nebigu yidhi sal alay wasalam guriga lagu akhriyo suuratu lbaqara haddii shaydaan gurigaaga ka cararana hade khayr oo dhan baa kuu soo hoyday shaydaan hadduu gurigaaga ka cararo gurigaaga shaydaan looga xirsi xidho oo suuratulbaqara inta lagu akhriyo iyo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala shaydaan saa kaga cararo waad barakaysan tahay oo gurigii waa barakaysan yahay oo carruurtii waa barakaysan yahay oo biilkii waa barakoobaya oo martidii waa barakoobaysaa oo labadii isqabtay waa barakoobaya ilaahay subxana wa tacala wuxuu u barakaynayaa cumrigooda wuxuu u barakaynayaa carruurtooda wuxuu u barakaynayaa xoolahooda wuxuu u barakaynaya wax walba ay haystaan buu u barakaynaya limaada lianna gurigii shaydaan waa ka fogaaday marka gurigu waa in ilaahay subxana wa tacala qur-aankiisa lagu akhriyo waxaa ka mid a nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aayatulkursiga in lagu akhriyo guryaha ayuu amray nebigu sal lla lay slam oo jideeyey limaada lianna aayatulkursigu xirsi xidh bay ka tahay shayaadiinta marka in guryaha qur-aanka ilaahay lagu akhriyo oo sida xabaalaha oo kale aan laga dhigin xabaalaha ayaan la geynin ilaahay cibaadadiisa subxana wa tacala gurigii hadduu qabri oo kala noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisaba aan lagu xusin oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu jecelyahayba aan lagu sheegin hadda gurigii wax weeye xaggee buu khayr iyo baraka uga imaanaysa guriga marka ilaahay subxana wa tacala hadalkiisa qur-aanka khaasatan waa inuu guriga uusan ka marnaanin oo uu akhrintiisa ku cibaadaysigiisa waa inuu yacni wax weeye uu guriga ka jiro ayaa loo baahanya qur-aanka waxaa iyadana la mid ah oo isagana loo baahan yahay in guryaha loo badiyo salaada salaadaha in loo badiyo naf- nawaafilu sunan binisba lilrijaal waalfaraa'id waannawaafil binisba lilnisaa raggana waa inay salaadaha sunnadaa guryahooda ku tukadaan laanna nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam salaadaha waajibkaa mooyaane salaadaha sunanka guryaha u fadli badan buu nebi yidhi sal lla alay wasalam dumarkuna salaadooda waajibka iyo salaada sunnaha aba gurigooda u fadli badan siduu rasuulku sheegay salawatu rabbi waslamu calayh salaad guriga salaad ha lagu tukado oo salaadaha ha loo badiyo maxaa loo leeyahay sababtu waxa weye waxaa la doonayaa daacadaa ilaah daacadaa ilaahay baa la doonayaa guriga inay iftiimiso daacadaa ilaahay baa la doonayaa guriga inay barakayso salaadaa ilaahay subxaana wa tacaala nuurka ka baxayaa la doonayaa inay guriga nuuriso waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid zayd ibnu khaalid laga warinayo oo axmed uu soo saaray sheikhulalbaani caleyh raxmatullahina uu saxiixinayo wuxuu rasuulku yidhi sal lla lay wasalam laa tattakhiduu buyuutakum qubuura salluu fiiha buu nabi yidhi sal lla lay waslam guryihiinna xabaalaha ka dhigina qubuur oo kale guryaha ka dhigina ee guryaha ku tukada buu nabi yidhi sal lla lay wasalam xabaalaha dhexdoodaan laguma tukado qubuurtaan lagu tukanin haddii gurigaagii salaad la'aan ay ku dhacdo xabaalo iyo qubuuroo kale u noqonaya marka gurigii qabri ha ka dhigina oo xabaal ha ka dhigina ee guriga ku dhex tukada buu nabi yidhi salawatu rabbi wasalamu caleyh guriga ku dhex tukada oo ninkuna salaadihiisa qaar ka mida oo salaadaha sunnada ah waa inuu guriga ku tukado salaatuleylkii salaaddii barqinka la tukan jiray xataa salaadaha raatibada ee salaadaha waajibka ka horeeya kuwa ka dambeeya qaar ka mida nebigu guryu guriguu la aadi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh guriga waa in qayb salaada ka mida la siiyo haweentana iyada hadda salaadeeda waajibkaa gurigeedaa u khayr badan siduu nebigu yidhi sal lla lay waslam wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahoodaa u khayr badan inay ku tukadaan dumarku salaaddu waajib ha ahaato ama sunno ha ahaato marka gurigii waa inay salaaddii ilaahay subxaana wa tacaala loo badiyo waxaa ka mid a maalan arrimaha la doonayo inay guriga ku badato dikriga ilahi subxana wa tacaala dikrullah ilahay xuskiisa subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billah adkaarta galabtii la akhriyo kuwa subaxdii la akhriyo kuwa marka gogosha la gelayo la akhriyo ee la seexanayo kuwa marka lasoo tooso la akhriyo kuwa marka guriga la gelayo la akhriyo kuwa marka musqusha la gelayo la akhriyo kuwa marka laga soo baxayo la akhriyo gurigii waa inuu dikriga ilaahay subxana wa tacala ku bataa la doonaya xuska ilaahay subxaana wa tacaala in guriga lagu badiyo maxaa yeele rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid abuu muusa alashcari laga warinayo oo bukhaariiyo muslim ay soo saareen ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam mahalu lbeyt aladii yudkaru allahu fiihi waaladii laa yudkaru allahu fiihi mahalu alxayi waalmayit buu nebigu uhi sal ly slm guriga ilaahay lagu xuso dhexdiisa iyo guriga aan ilaahay lagu xusin waxay ka dhigan yihiin meyd iyo bakti oo kaley ka kala dhigan yihiin guriga aan ilaahay lagu xusini waa guri shayaadiin degan tahay wey waa guri baktiyoo meyd ah wey waa guri mugdi uu buuxiyey wey oonu iftiin lahayn waa guri ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa ayna ku soo degaynin wey guriga ilaahay subxaana wa tacaala lagu xuso oo dadkiisu ay ilaahay ku xusaanna waa guri nool oo iftiimaya oo cilmi ka muuqdo oo khayr ka muuqdo oo baraka ka muuqato oo wanaag ka muuqdo laba masinna mayd iyo bakti waxaan dhihi lahaa bakti iyo mid nool ma sinna wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat buu rabbi yidhi subxana wa tacaala kuwa nool iyo kuwa bakhtigii ma sinna guri bakhti ah oo ilaahay lagu xusin iyo guri nool oo ilaahay lagu xusaayey labadaasi ma ay sinna xadiidka rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka hore waa sugan yahay oo bukhaariiyo muslim baa soo saaray macnaheeduna waxa weeye ilaahay daacadiisa iyo wanaagga iyo khayrka iyo waxa ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala guryaha lagu badiyo waxyaabahaasi waa waxyaabaha guriga guryaha hagaajiya waa waxyaabaha guryaha hagaajiya oo la doonayo in lagula dadaalo waxyaalaha la doonayaa jira guryaha in laga nadiifiyo oo guryaha laga daahiriyo oo guryaha laga saaro maxay yihiin waxyaalahaas waxyaalaha waxaa ka mid a waxyaabaha guryaha in laga saaro loo baahanya waa walilasaf khaasatan maalmahan dambe aada guryaha ugu batay oo magaalooyinka iyo yacni waxa weeye xadaaraadkan iyo yacni isufurankan adduunka iyo caalamku isu furmay iyo aada waayahana ay u sababeen guryaha inay aada ugu bataan waxa la yidhaahdo sawirada iyo tamaahiisha alsuwar waaltamaahiil yacni sawirada iyo kuwa la yidhaahdo yacni waxa weeye asnaamta guryaha qaarkood waxaad arkaysaa asnaam la qoray baa dhex yaalla oo waxyaalo nool ah maroodi baa dhex yaalla yacni waxaa dhex yaalla maalan waxa weye libaax baa dhex yaalla bini aadam la qorqoray baa dhex yaalla oo alwaax ah yacni waxa weeyaan gurigii isagoo dhan waa wada taallooyin iyo tamaaiil iyo asnaam wey inta badan waxaa u badan dadka reer magaalka ah dadka reer magaalka inta badan gaalada inay ku daydaan isku daya oo gaalada dhaqankooda jecel oo waxay gaal ku arkaanba inay iska raacaan jecel kuwaasaa guryahoodu u badan yihin waxaa kalood arkaysaayoo kaba sii badan guryo fara badan waxaad arkaysaa derbiyadooda waxaa tif ka asawiro qaarkood waxaa yaalla albanno ay sawirro ka buuxaan waxaa ku leedahay kan waa sawirkii waagii aan is-aroosaynay wey waagaan aqal gelaynay sawirkanagii wey waagaan yaraa oon ilmo yar ahaa sawirkaygii wey boqol sawir baa ka buuxa meesha sawirradaa guriga gudihiisa ku jiraay waxay diidayaan oy meesha ka saarayaan allah subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo malaa'igtii inay guriga soo gasho saas daraaddeed guryaha waa in laga saaro sawirrada laga saaro qaar joornaallaa iska dhex yaalla sawirro ka buuxaan qaar derbiyada sawirraa u suran qaarkood daahiye waxay ka dhiganayaan oo gurigii ay daahiye uga dhigayaan daahiye sawirro leh qaar waxa weeye weelal waxaa u yaalla gurigii tifka ah sawirro ay tifka yihiin oo gurigii iyo armaajadii iyo meel walba ku jira guriga waa in laga daahiriyo sawirrada laga dahiro wey ama daaha ku sawirnaado iyo maro ama sawirkaasi derbi ha ku yaallo ama alban ha ku dhex jiro sawirka aan lagu qasbanayn oo dantu ayna dadka ku qasbin sida sawirrada maalan dukumentiga lagu samaysanaye sidaa loo haysto oo kaleeto mooyaane ama kuwa maalan kibaandhooyinka iyo baasboorada ku yaalla ama kuwa maalan waxa weye lacagaha ku yaalla kuwa noocaasoo kale lagu qasban yahay mooye ayi sawir oo ayna dantu kalifaynin oon lagu qasbanayn waa in guryaha laga saaro wey waxaa rasuulkeenna ka sugan sal lla alay waslam xadiid saxiixu muslimka ku yimid min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam laa tadkhulu almalaa'ikatu baytan fiihi tamaahiil aw tasaawiir malaa'igta ilaahay ma gasho guri dhexdiisa ay yaallaan tamaahiil waa asnaamta ama sawirro ay dhex yaallaan gurigaagii hadday malaa'igta ilaahay soo geli weydo wuxuu noqonayaa xero ay shayaadiintu degto leanna guri malaa'igi geli weyday shayaadiin baa ka buuxsamaysa guri shayaadiini ka buuxsantay ma khayr baa laga filayaa marka khayr lagama filayo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa sugan wuxuu la ballansanaa malakuljibriil malakuljibriil markuu yimid malakuljibriil markuu yimid ayaa wuxuu arkay gurigii oo yacni uu yimid oo yacni markuu yimid ayuu bannaanka iska istaagay malakuljibriil rasuulku sal alla alay wasalam wuu tiigsaday mar dambe ayuu yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi guriga waxaa ku jiray ey baa ku jiray taa waxay iyadana ina tusaysaa arrinta aan u tegi doonno oo ah guryaha in eyda laga saaro eyda in laga saaro guriga marka waa in wax alla wixii sawira oo dhan laga tahiro haddii la doonayo malaigta ilah inay soo gasho waxaa sugan rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi safar buu ku maqnaa socotuu ah socod buu ku maqnaa duulaan buu ku maqnaa duulaankiibuu ka soo noqday sal lla alay wasalam markuu soo noqdo gurigiisii yimid ayaa caa-isho dumarku markay raggoodu maqan yihiin inta badan oo safarkoodu soo dhow yahay guriga daahiyay ku xidhxidhaan markay ogaatay inuu soo dhow yahay oo soo noqod yahay bay gurigii daahiye ku xidhay daahiyadii qaar ka mida sawir bay leeyihin nebigu guriga iriddiisii markuu istaagay ayaa caaisha wejigiisa waxay ka dareentay nebigu inuu aada u cadhaysan yahay markaasaa intay isa soo taagtayba waxay tidhi rasuul allow maxaan khalday wixii aan khalday ilaahay baan uga noqonayaa waan ka toobadkeenayaaye maxaad qoonsatay oo maxaan khalday rasuulku sal alla alay wasalam caaisho isagoon la hadlinba ayuu maradii daahii sawirka lahaa intuu qabtay buu nebigu ka gooyey meeshii ay caaisha ku dhejisay markii dambe daahii waa la kala gooyey oo barkimaa laga dhigay macnaha waxay ku tusaysaa malaa'igtu inay geli weyday guri sawirro ku jiraan nebi maxamedna uu geli waayey sal lla alay wasalam guri sawirro ku jiraan guriga marka waa in laga dahiro oo laga nadiifiyo sawirada laga nadiifiyo taasi waa qodob muhima wey aad bayna runtii nasiib xumo u tahay maanta inay muslimiintu aad u fududaystaan sawirada iyo asnaamta iyo weliba qaarkood ayba gaalada iyagoo ku dayanaya guryahooda ay meel walba ay sawiro iyo sanamyo iyo waxyaalo la qorqoray oo macnaha nafley nafley iyo xayawaanaad iyo inay dhigdhigtaan ama macnaha wax wey xataa qaarkood kaba sii liitaanoo inay macnaha wax wey gurigii ka buuxiyaan sawiro dumar qaaqaawan iyo rag qaaqaawan iyo wax qashin ah inay gurigii ka buuxiyaan aad bay nasiib xumo u tahay guriga noocaasna barako iyo khayr badan lagama filayo waxaa ka mid a arrimaha loo baahan yahay in guryaha laga nadiifiyo oo laga daahiriyo waxaa ka mid ah walaalayaal bahalkan la yidhaahdo maanta loo yaqaano telefishinka atilfaaz telefishinku waa qiblatu shaytaan waa shaydaanka qibladiisii wey telefishinku dhibaatada uu guryaha maanta ku hayo ee uu u geysanayo dadka waaweyn iyo da'yarta iyo carruurta intaba wax u geysanaya oo dhibkaasoo kale geysan kara waa yaryahay laakiin dadku intooda badan ma dareemayaan telefishinku wuxuu ku jiraa sharikaadka adduunka ugu fasaadka badan oo ugu gaalnimada badan oo ugu liita dhinac walba marka la fiiriyo sharikaad noocaasoo kalea buu gacantooda ku jiraa telefishinada brograamyada ka baxaya barnaamijta laga sii daynayo intooda badan waxaa soo qaabeeya sharikaadka yahuudda oo lagu yaqaano in ay adduunkan iyo basharka iyo bini aadamku inuu fasaado ay ka shaqeeyaan rabbi baana inoo sheegay subxaana wa tacaala wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an bua alla yidhi subxana wa tacaala waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan siday iyaguba u gaaloobeen ood markaa isku mid noqotaan waxay jecel yihiin inaad akhlaaqda ka tagtaan waxay jecel yihiin inaad iimaanka ka tagtaan waxay jecel yihiin inaad sharafta iyo karaamada ka tagtaan waxay jecel yihiin inaad asturnaanta ka tagtaan wax alla wixii wanaag iyo qiimaa inaad ka tagtaan oo iyagoo kale noqotaan saasay idinla rabaanoo jecel yihiin rabbi subxana wa tacala nimankii sidaa inala jeclaa ayaa jaanis waxay heleen ay guryaheenna gudahooda ay macallin inoogu noqdaan oo wax inugu baraan oo carruurteennii macallin u noqdaan oo gurigaaga dhexdiisa ay wax ku baraan adigaa u diyaariyey qalabkii u iibiyey meesha u dhigay yacni waxa weeye yacni wax walba adigaa meesha ku diyaariyey ilmahaagii iyo gurigaagii baana lagu duminaya bal ilmaha iyo guriga waxaaba ka horeeyaba diintaadii iyo akhlaaqdaadii iyo aakhiradaadii baa lagu duminaya telefishinada brograamyada ka socdaay waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo dadka yaryarba in lagu tawjiihiyo oo loo jeediyo fasaadka jacaylkiisa akhlaaqda wan wanaagsanka tegitaankeeda gaalada jeclaanshaheeda gaalada jeclaanshaheeda xumaanta jacaylkeeda ciyaaraha iyo waxyaalahan qashinka ahee gaaladu daba orodo in dadka loo weyneeyo waxyaabahaasaa la doonayaa dadka in looga dhigo wax weyn wixii ilaahay u abuuray iyo ujeeddadii loogu talagalay iyo qiyamkii akhlaaqiga ahaa iyo waxay ku hagaagi lahaayeen oo dhanna lagala dagaalamo telefishinku waxa uu dayacayaa wakhtigaaguu dayacayaa wakhtiga carruurtaadana wuu dayacayaa waxyaabaha ugu qaalisaneed haysatana wakhtigaagaa ka mid ah ruuxa muslimka ah wakhtigiisu bilaash kuma baxo min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid ah wixii aan faa'iida ugu jirin inuu iskaga tago wakhtiga aad telefishin hor fadhido oo aad brograamyo qashin a daawanayso ood fiirsanayso soo kaagama habboona inaad ama qur-aan akhrisato ama dersi dhegaysato ama cibaadaysato ama adduunyadaada iyo gurigaaga ka shaqaysato ama intaasoo danood baa ku yaallo aakhariya adduunba lehe inaad ka shaqaysato soo kuguma habboona ruuxa muslimkaa wakhtigiisu siduu qaali ugu yahay wakhti yar oo waxyaalahaasoo kaleeto uu ku lumiyo xataa ma leh laakiin ruuxu markuu runtii wax weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala siduu ugu talagalay ka baxo wakhtiga ayaa culays ku noqonaya markaase waxaad maqlaysaa iyagoo kule waxoogaa wakhtigaan isku dhaafinaya wakhtigaan isku dhaafinaya macnaa wakhtigii baa culays ku noqday yacni maaweelaan ka dhiganayaa bule wakhtigaan isku dhaafinaya oo waktiguma wax laysdhaafiyaa dadna wakhti bay la'yihiin dadna wakhtigiibaa ku cuslaadayoo wati wakhtigii waxay isku dhaafiyaan bay raadinayaan ruuxa muslimka ah wakhtiuu isdhaafiyo ma leh wakhtigiisoo dhan waa wada qaali wakhtigiisoo dhan waa wada yacni waxa weye waa sanduuq wanaag la gashado wey leanna wakhtigan ku maraya waa noloshaadii wakhtigan ku maraya daqiiqad kastoo ku martoo ku dhaaftaaye cimrigaagii qaar ka mid ah tegayoo qabri iyo aakharay kuusii dhowaynaysa marka wuxuun sahay a gasho santuuqaa socda ee macnaha ku dhaafaya wuxuun gasho ee bilaash yuusan kugu dhaafin maalinta qiyaamada ayaad qoomamoon doontaa ood shallaayi doontaa daqiiqad kasta oo kugu dhaaftay adoon ka faa'iidaysanin ku dhaaftay waad ka shallaayi doontaa marka wakhti lumis saacado aada u fara badan ayaa la hor fadhinaya oo lagu jeedaya oo xataa laga yaabo dadka qaarkood salaaddii cibaadadii ilaahay subxana wa tacala daacadiisa diinta barashadeedii inuu sabab u noqdo uu ka hor istaago adif ilaa dalika waxaad ku dartaa oo intaa dheer telefishinadu waxay dhibaato u geysanayaan dadka caafimaadkooda waana shay la ogyahy ruuxa telefishinka daawashadiisa badsadaayay waxay u badan tahay akhiiran marka dambe indhihiisa inay dhibaato gaadho oo araggiisa dhibaato gaadho maxaa yeelay iftiinkan iyo yacni waxa weeye waxan uun isha mar walba aad ku hayso yacni waxa weeye incikaasaadka ashicada ka imaanaysa ee indhaha ku dhacayaaye indhaha nuurkooda iyo araggooda ayay daciifinayaan bimuruuri alayaam waana shay mujarab oo la tijaabiyey wey sidaas daraaddeed walaalayaal telefishinada guryaha inta laga ilaalin kara ha laga ilaaliyo haddii laga maarmi waayo oo looga maarmi waayo in marmarka qaarkood warar laga dhagaysto iyo brograamyo faa'iide leh haddii ayba jiraan oo marmarka qaarkood laga maarmi waayo ha noqdo wax kontaroolan oo gacanta lagu hayo oo dadka waaweyn iyo waalidiintu gacanta ku hayaan oo markii laga dhammaystana la xidho oo la qufulo ha noqdo laakiin haddii inta la furo dadkii lagu sidaayo carruurta xunxunka ah ee fasaadsan ee diinlaawaha ee jokoraha noqday ee duurka galay ee tacliim iyo waxbarasho lagu kari waayey ee waalidkood caasiyey ee macnaha waxa weeye noqday ciyaal suuqa noqday waxyaalaha ugu fara badan ee sababaya waxaa ka mida telefishinkaasaa ka mid a carruurta marka telefishinka ka kontarola oo guriga haddii laga saari karana ha laga saaro haddii laga saari waayo lagu ibtilaysan yahayna wax kontaroolan ha noqdo oo gacanta lagu hayo dadka waaweyn ay maamulayaan yaan laysyaan laysku sii daynin oo loo kala dhex bixin dadka da'yarta ah iyo telefishinka yaan loo kala dhex bixin haddii kaleeto runtii dhibaatooyin waaweyn oo maanta yaalla iyo kuwo kasii daran baa imaanaya shuduudka jinsiga ah telefishinada waxaa ka baxa kanaallo waxaa ku jira haddii ilmuhu ay galaan ay ka baranayaan qashin iyo sida laysu faraxumeeyo iyo sida jinsiga loo sameeyo yacni waxa weeye kanaallo aad u liita ayaa ku jira kuwan caadigee xataa waxa weeye ee dadku u badan yihiine maalan waxa weeye dadka waxoogaa akhyaarta iyo dadka diinta le iyo ay fiirsadaan ayaga laftooda xumaan kama madhna laakiin haddana waa badweyntaas boqol mawjadooda waxaa ku jira kala daran oo xumaantooda iyo fasaadkoodu sii kala daran yahay sidaas daraaddeed baa culimmada islaamku maanta aad ay uga digayaan adraarta iyo dhibaatooyinka ay telefishinadu ku hayaan guryaha waxayna dardaarmayaan oo ay leeyihiin ha laga nadiifiyo telefishinada guryaha haddii laga nadiifin kari waayana telefishinada ha la kontaroolo oo carruurta iyo khaasatan da'yarta ayaan lagu sii daynin waxaa ka mid a waxyaalaha loo baahanya in guryaha laga nadiifiyo walaalayaal oo isla telefishinada iyadu iyaguna gelaya cajaladaha videoga ah ee iyagana ay ku duuban yihiin waxyaalaha fasaadka ah ay filimadu ku duuban yihiin ay heesuhu ku duuban yihiin ay dumarka iyo ragga qaaqaawan ku duuban yihiin cajaladaha videoga ah ee aan diin ahayn ee aan xikmad ahayn ee aan wax laga faa'iidaysanayn wax aakharadaada wax ku taraya ama adduunkaaga wax ku taraya aadan ka faa'iidaysanaynin guryaha ka saara totalba kuwaa ka saara totalba kuwaasi guryaha ka saara oo ka fogeeya oo ha laga tuuro macna leanna waxa weeye dhibaatooyinka ay akhlaaqda iyo guriga iyo ilmaha jooga iyo dadka waaweynba u geysanaya wax la koobi kara maaha waxaa ka mid a waxyaalaha loo baahan yahay guryaheenna inaynu ka nadiifinno alaqaanii waalmazaamiir ashaytaaniya heesaha iyo muusiga cajaladaha ay ku duuban yihiin ama cajalado video waa ha noqdeen ama ha noqdeen cajaladaha yaryarka lianna heesaha iyo muusigu waa mazaamiiru shaytaan waa cod shaydaan wey dhawaaq shaydaan wey waana qalab uu shaydaanku bini aadamka ku lumiyo wey waana wax lagaga daaho ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo khayrka lagaga daaho wey wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudila can sabiili illah dadka waxaa ka mida qaar iibsanaya qalabka lagu daaho qalab lagu daaho oo lagu mashquulo qaar iibsanayaa dadka ka mida si ay dadka ilaahay jidkiisa khalqiga uga lumiyaan iyagaa ka lumay khalqigiina way luminayaan culimmada selefku waxay ku fasireen aayadda waxay yidhaahdeen waa heesaha waa muusiga waa masaamiirta shayddaanka iyo qalabka muusiga lagu tumo iyo heesaha yacni waxa weeye waxyaalahaasaa laga wadaa lahwa alxadiid sidaasay a'immada selafku ku fasireen maxaa yeelay quluubta bini aadamka ayay munaafaqnimo gelisaa quluubta bini aadamka bay ilaahay dikrigiisa ka fogaysaa quluubta bini aadamka bay khayrka necbaysiisaa qalbi heese iyo muusig uu ka buuxo oo jeclaaday qur-aan akhrintiisa iyo ilaahay dikrigiisa iyo aakharo ma jeclaado waa laba shay oo kala boodayo isdiidaya wey rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay aakhiru zamaanka in ay dhici doonto ummaddu inay ku ibtilowdo heesaha iyo muusigyada waxaa ka mid ah xadiistuu nebigu ku tilmaamay arrinta iyadaa xadiidka bukhaari iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi abi malikin alashcari wuxuu rasuulku yidhi sal lla lay wasalam layakuunanna fii ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaazifa waalkhamra buu nebi yuri sal lla lay waslam ummaddayda waxaa ka mid noqon doona dad baa ka mid noqon doono aakhiru zamaanka imaan doona dadkaasoo xalaalaysta oo bannaysta zinada iyo xariirta iyo qalabka muusiga lagu garaaco iyo muusiga iyo heesaha iyo khamrada bannaysta dad noocaasaa aakhiru zamaanka imaan doona buu nebi uri sal lla lay wasalam oo muusiga iyo qalabka lagu tumo iyo heesaha bannaysta ayaa imaan doona xadiid kale oo isagana sahl ibnu sacdin isaacidi laga wariyo ay soo saareen baraani iyo tirmidi ay soo saareen min xadiidi cimraan ibni xusayn sheekh albanina caleyh raxmat ullahi uu saxiixiyey ayaa nebigu wuxuu lehy sal lla lay wasalam sayakuunu fii aakhiri azamaani khasfun wa qadfun wa maskhun buu nebi uri sal lla lay waslam aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dhulgoyn dad dhulka lala gooyo iyo dad xagga kore masaa'ib lagaga soo tuuro iyo dad bini aadannimadiisiiba inta la masakhoo la bedelo daanyeero iyo doofaaro iyo makhluuq kale loo bedelo sal lay waslam arrintaasi waxay dhici doontaa idaa daharat almacaazifu waalqaynaatu wastuxillat alkhamru buu nebi uri sal lay slam markay bannaanka u soo baxdo oo la muujiyo ay muuqdaan qalabka muusiga lagu garaaciyo muusigu markuu muuqdo gabdhaha fanaaniinta la yidhaahdee heesa kuwaasi markay daahiraan khamradana la bannaystoo la xalaalaysto markaasaa waxaa dhici doona buu nebi uri sal lla lay waslam in dhulka laysla gooyo xagga sarena masaa'ib layskaga soo gano dadka qaarkiina loo bedelo insaankii iyo bani aadannimada sawirkiisii inta laga bedelo sawir kaleeto loo bedelo oo makhluuqaad kale loo bedelo macna wakhtigaasay dhici doontaa buu nabigeennu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wakhtigiiba hadda la joogaa waa yar yahay guri guri ilaahay barakeeye mooye subxaana wa tacaala guri aan muusigaasi ka dhawaaqaynin waa yaryahay guri aan cajaladihii heesaha aynan oolin dadka da'yartaa khaasatan rag iyo dumarba wakhtigooda intiisa badan waxaa qaatay muusig ay dhegaystaan iyo heesa ay dhegaystaan waa macsiyo iyo dembi weyn wey guryaha marka waa in laga saaro waxyaalaha laga nadiifiyo miyaad doonaysaa gurigaaga in dhulka lala gooyo ma waad doonaysaa gurigaaga in samada gantaalo lagaga soo rido ma waad doonaysaa in gurigaaga dadka ku nool daanyarro iyo doofaarro loo bedelo haddaadan doonaynin khamrada iyo muusiga iyo heesaha iyo waxyaabaha xununkaa guriga ka daahiri waxaa aada nasiib xumo u ah maanta xataa inay u ololaynayaan rag cilmi iyo culimonimo sheeganaya oo diintu ay si xun u gashay diin ma ay garanayaan laakiin waxa weeyaan shahawaadkooda iyo naftoodu waxay rabto iyo yaa ka tanbadatay kuwa noocaasoo kaleeta maanta inay dadka u tabriiriyaan oy ku yidhaahdaan dhibaato male heesaha iska dhegaysta dhibaato ma lehe muusiga iska dhegaysta waa xalaal oo wax dhibaato a kuma jirto naftaa lagu nasiyaayo waa lagu raaxaystaa waxaa lagu raaxaystaayo dadku ahluliimaankii ku raaxaystaan ilaahay dikrigiisa subxana wa tacala aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi taطma'inu lquluub quluubtu waxay ku xasishaa oo ruuxu walbahaarka ku halmaamaa oo murugta ku halmaamaa oo qalbigiisu ku degaa oo ku raaxaystaa waa allah dikrigiisa subxaana wa tacala hees iyo muusig qalbi kuma dego gurina kuma quruxsanaado noloshuna kuma raaxo kuma gaadho wanaagna laguma gaadho bal ilaahay baa lagaga fogaadaa subxana wa tacala sida axaadiista saxiixa ee nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh aad tilmaamayso sidaas daraaddeed guryaha laga nadiifiyo hana laga tahiro waxyaalaha noocaasoo kale ah dad ilaahay nacay subxaana wa tacaala oo ducaatun calaa abwaabi jahannama ah kuwa heesa rag iyo dumar waxay doonayba ha ahaadeene waa ducaatun calaa abwaabi jahannam waa dad dhawaaqaya oo iridihii jahannamo taagan oo u dhawaaqayo dadka u baaqayo lah soo leexda oo kaalaya naarta jahannamo gala ku haya wey marka kuwaasi ninka hadalkooda dhegaysta oo dhawaaqooda iyo baaqooda dhegaystaay meeshay ku wadaani waa uu naarta jahannamo iyo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha guryaha in laga nadiifiyo u baahan oo guryaheennu maanta ay u baahan yihiin in laga dahiro waxa weeyaan alkilaab eyda khaasatan guryaha dadka inta badan xoolaha leh iyo dadka reer magaalka ah iyo dadka mutacalimiinta inta badan culuumta maadigaa soo barta ee inta badan noloshoodu ay ku salaysan tahay inay guryahooda u dhaqaan oy ku maamulaan sida ay gaalada ku soo arkeen gaaladay la soo noolaayeen ama la nool yihiin sida ay ku arkeen bay doonayaan guryahooduna inay noqdaan markaasaa waxaad arkaysaa gurigii ey baa laga buuxinaya muxuu qabanayaa ay guri ka qabanaya waa nijaas oo waa wasakh oo waa qadir bal gurigaaga ay muxuu ka qabanaya rasuulkeenna sal lla lay waslam saan xadiiskii markii dhoweyd baa aan ku sheegnay aan sheegaynay malakuljibriil baa u yimid guriga inuu ugu soo kalo malakuljibriil wuxuu u diiday wuxuu ku yidhi sariirta hoosteeda waxaa ku jiray ey yar baa ku jiray malaa'igtuna ma gasho guri ay ku jiro xadiidka abu alxa ee muslim iyo bukhaari ay soo saareen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam laa tadkhulu almalaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma gasho guri dhexdiisa uu yahay oo uu ku jiro ey ama sawir guri sawir ku jiro ama ay ku jiro malaa'igta ilahi ma soo gasho subxana wa tacala marka guryaha waa in eyda laga saaro oo haddii xataa laga maarmi waayo guryaha qaarkood waardi looga maarmi waayo meelaha qaarkood waa jirtaa oo nabadgelyadu xun tahay in eygii looga maarmi waayo waardi looga maarmi waayo waa inuu guriga bannaankiisa jiro wey gurigana uusan soo gelin meelahaana macnaha wax weeyaan maaragtay lagu fogeeyo oo lagu durkiyo haddii laga maarmi waayo oo ama looga maarmi waayo in lagu ugaadhsado ama looga maarmi waayo inuu maalan xoolaha ilaaliyo ama looga maarmi waayo inuu guryaha ilaaliyo waardi noqdo ama looga maarmi waayo maalan daroogada iyo dembiyada iyo in lagu baadho yacnii eyda noocaasoo kale ah wixii laga maarmaan noqda waa in guryaha gudahooda laga ilaaliyo oo bannaanka loo saaro w wixii aan laga maarmaan waxii laga maarmi karo oo loo baahnayna aslanba ruuxa muslimka ey aan loo baahnaynoo markaa aan ahayn ama ay waardiyahaya ama ay xoolo ilaalinaya ama ay beer ilaalinaya ama ay lagu ugaadhsanaya waxaan ahayn inuu yeesho maalin kasta ajirkiisa buur weyn wax la eg ayaa ka go'aya oo laga tuuraya camalkaagii aad la timid ajirkaad kasbatay khayrkaad shaqaysatay salaadaad tukatay soonkaagii ayaa maalin walba waxaa la tuuraya oo go'aya eyga aad leedahay daraaddii ee aad meesha ku xidhatay dartii ayaa waxaa loo tuuraya wax buur weyn le qayb weynoo ajirkii abaa laga tuuraya sida xadiisa nabigeena ku sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh marka ree magaalow ey gaalo un baynu ku aragnay wuxuu macno leeyahayna ma jireen bannaankaa loo tuuro mushkilada in haysata waxa weeyaan dad madax bannaan oo maskaxdoodu ay furan tahay oo yacni waxa weye dhaqan madax bannaan laho ma nihin dadka intooda badan waxa weeyaan noloshoodu waxay ku salaysan tahay waxay gaal ku arkeen bay u haystaan inuu wanaagsan yahay goormuu gaalo iyo xumaanteedu iyo dhaqan xumadeedu ay miisaan u noqotay guryaha muslimka iyo dadka muslimka ruux iimaan lahoo ilaahay yaqaanoo casiisoo karaamo leh inuu miqyaaska iyo miisaanka gurigiisa sharafka uu u yeelayiyo siduu u dhaqayiiyo inuu gaal ka qaato ka fiirsado waa nacasnimo wey waana dulinimo waana dulinimo meesha ugu dambayse wey dulinimo meesha ugu dambayse wey marka waxyaalaha guryaha in laga nadiifiyo u baahan waxaa ka mid a eyda ayaa ka mid a naxariis ilaahay iyo malaa'igtu guryaha ma soo gelayso haddii ay ay ku jiraan waxaa ka mid a waxyaalaha guryaheenna in laga nadiifiya ay u baahan yihiin oo laga dayro alikhtilaaط bayna alajnabiyaat waalajaanib ragga ajnabiga ah iyo naagaha ragga iyo naagaha kale ajnabiga ah isku dhex jirkooda iyo rag iyo dumar ajnabi kale ah inay iskula gooni noqdaan gurigii ama qolol ka mid a guriga dhexdiisa calaaqada dhex maraysa iyo xidhiidhka raggiyo dumarka meesha ku nool dhex maraya waa in ay maamusho aadaabtii shareecadu ugu talagashay waxaa aada nasiib xumo u ah in guryaha qaarkood ay isu beddelaan meel kilaab ah oy isugu yimaadaan ragga iyo dumarka ajaanibta ah meeshaasaa la fadhiisanayaa fadhigaasaa la isugu imaanayaa shaah baa lagu cabayaa waa lagu sheekaysanayaa abbowiya abbaayaa ka baxaysa yacni waxa weeye haba yaraate ee dad xataa kala asturan oo hadday ahaan lahaayeen dhibku waa waa isdhaami lahaa dhibku waa isdhaami lahaa gurigaagii inuu noqdo meel laysugu yimaado oo macsiyo ilaahay iyo dunuub ay ka dhacdaay oo rag iyo dumar ajaaniba ay ku kulmaan oo jaaniskay ku xidhiidhi lahaayeen ay ka helaan waxa weeyaan aad bay nasiib xumo u tahay raggu iyo dumarku mar hadday ajnabi kale yihiin waxa weeyaan xidhiidhka dhex mari kara waa inuu yahay xidhiidh ku salaysan kana indilaaqaya ilaahay aadaabtii uu u dejiyey subxana wa tacala dadka muslimiinta u dejiyey bal waxaaba dhici kartaba guryaha qaarkood inay sabab u noqdaan in rag iyo dumar ajnebi kale ah naag iyo nin ajnebi kale ah in la yidhaahdo qolkaa gala oo isku shukaansada qolkaa gala oo ku sheekaysta yaa u suurtagelinaya ninkii guriga lahaa ama haweentii guriga lahayd baa u suurtagelinaysa oo nin nin iyo naag ajnabi kale ah oo aad guri iyo hal qol wada gelisay maxay samaynayaan rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay waslam shaydaan unbaa saddexeeya nin iyo naag uu shaydaan saddex ku yahay muxuu ka shaqaynaya wuxuu ka shaqaynayaa inuu isku qalqaaliyo wuxuu ka shaqaynayaa inuu isku shukaamiyo wuxuu ka shaqaynayaa inay zine iyo xumaan ku dhacaan yaa dembigaa sabab u ah tii guriga lahayd baa sabab u ah ma aha inaad oggolaato gurigaaga inay nin iyo naag ay qol iskula gooni noqdaan ma aha inaad oggolaato rag iyo ajnebi aan macnaha maxram isu ahayn inay wada fadhiistaanoo ku sheekaystaan inaad oggolaato ma aha guryaheenna waa in laga nadiifiyo aadaab darrada iyo anshaxumada iyo akhlaaq xumada inaan gurigeenna ka nadiifinna wa weliba dhaqanka soomaali baynu nahay waynu naqaanaa dhaqankeenna meelahaasoo kale waxay ka mid tahay meelaha aynu aad ugu liidanay ka mid tahay aad ugu liidan waxaad arkaysaa rag iyo dumar ajnabi kale oo isu imaanayo isa salaamaya gacantaaba laysu dhiibayaa oo naa maxaa dhacayo ninkan aad u salaamaysaayo maxaa kaa galay waa in adeerka bay ku leedahay waa in adeerkaye oo hada ismaba geynaba waaba in adeerka bay ku leedahay saddex baan kala tirsannaa saddexdaa kala tirsataana maxay tii ma aha wax noocaasoo kaleeta in guryaha loo ogolaado ma aha guryaha haddii la doonayo inay guri nadiifa noqdo guri ilaahay raalli ka yahay noqdo guri barakaysan inuu noqdo waa inaan loo ogolaanin macaasida noocaas inay guriga ka dhacdo ka saara guryaha waxaasoo kaleeta ruuxa qaraabadaa ee kuu imaanaya guriga markuu yimaado waa inuu ruux kontoloolo noqdo ruux aadaab ku jira waa inuu noqdo hadduusan aadaabta islaamka uusan ilaalinaynin rag iyo dumar midkuu dooni ha noqdee guriga bannaanka jooga la yidhahda ha kaala maqnaado wixiisa ha kaala maqnaado edabdarradiisa ha la maqnaado anshuxumadiisa ha la maqnaado xumaantiisa ha la maqnaado wuxuu kaala maqan yahay ma jiro ha cadhooda hadduu rabo ha xanaaqa hadduu rabo ha go-o hadduu rabo maxaa yeelay rasuulku wuxuu uhi sal lla alay wasalam ruuxii dadka ku raalligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo ilaahayna waa u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiya wax ilaahay raalli ka noqonaya oo ilaahay raalli ka yahay ruuxii dadka kaga cadhaysiiyana ilaahayna raalli buu ka noqdaa addoommadana ilahay waa ka raalligeliyaa subxana wa tacala marka waxba hu aabayeelina waa kuu cadhooday yacni waxa wey waa dad qallafsan ha ku yidhaahdo ha ku dacaayadeeyo waxa kaa sheego ha dudo u sheego waxaad tidhahdaa shareecadu waxan ma qabto guriganna waa guri islaam waa guri baraka loo rabo macsiyo guri laga rabo ma aha sidaas daraaddeed raalli ahow yaa imaa inaad aadaabta islaamka ilaaliso waa in dadka imaanaya iyo dadka guriga ku noolba aadaabta sharciga inay ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay oo guryaheenna walaalayaal sida meelaha guryaha qaarkood ka dhacaya waa in guryaha laga nadiifiyo waxyaalaha wasakhda ah guryaha in laga nadiifiyo waxyaalaha u baahan guryaha in laga nadiifiyo waxaa ka mid a waxyaalaha oo guryo fara badan iyagana ay ku ibtilaysan yihiin saan ogahay waxyaalaha maalan mukhadiraadka ah maandooriyaha maandooriyaha ama waxaaba tidhaahdaa yacni wax weeyaan yacni waxyaalaha qaadka ah qaadka sigaarka waxyaalaha xunxunkee dad badan ay ku ibtilaysan yihiin waxyaalahaas guryaha laga fogeeyey guriga yaan loo suurtagelinin dadka noocaasi inay gurigii dhexdiisa ay ku sameeyaan waxyaalaha ilahay usan raalli ka ahayn subxana wa tacaala guriga yaan qaadka lagu cunin oo yaan qaad loo imaanin oo yaan qaad loo goglin oo yaan qaad shaahiisa loo karin oo yaan qaad lagu soo dhoweyn oo yaan guriga sigaar lagu cabbin oo guriga yaan khamre lagu cabbin oo guriga xashiishad iyo waxyaalo maandooriye ah iyo iyo dragis daroogo gurigaha laga fogeeyey waxyaalaha loo baahanya guryaha in laga dahira u baahantay kii guriga lahaa hadduu mid habaar qaba yahay oo waxyaalaha ku ibtilaysan midda gurigale inay ugu kaalmayso ma aha gacan ha ka geysan isagu gobashiisa ha dhigto shaaha uu ku cabbayo qaadka ha karsado yacni waxa weeye isagu wuxuu maamulanaya ha maamusho laakiin wax qaadkiisa iyo sigaarkiisa ku saabsan uu ku ibtilaysan yahay hana ugu kaalmaynin gacanna ha ka geysanin maxaa yeele rasuulkeenna wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh cid ilaahay macsiyadiisa lagu ateecayaay ma ay jirto ilaahay macsiyadiisa ninna gacan laguma siiyo lagumana kaalmeeyo waxyaalahaasoo dhan markana walaalayaal waa in laga saaro khaasatan sigaarka qarhmuunkiisa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ma ay jecla rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabada wuxuu ku yidhi yacni wax weeye basasha iyo toonta iyo cuna idinku haddaad rabtaan asaga nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu u diido u cuni waayey wuxuu yidhi fa innii unaajii man laa tunaajuun anigu waxaan la koodayaa cid aydaan la koodaynin malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha qarhmuun way necabta malaa'igtu waxyaalaha uraya way nacabta meelaha urayana way nacabta meelaha urahaya iyo waxa uraya shayaadiintaa jecel shayaadiintayna guryo u tahy sidaas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi musqulaha musqulaha shayaadiintaa degta buu rasulku uhi sal lay slam ee waxaad samaysaan markaad gelaysaan xirsi xidha allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'if limaada lianna meesha uraysa shaydaan baa degan guri sigaar ka soo uraya shaydaan baa degan malaa'igna ma gasho maxaa yeele meer uraysa shayaadiin gurigeed wey ee guri malaa'ig iyo dad akhyaara gurigooda ma aha waxyaalahaasi guryaha laga nadiifiya waxyaalaha guryaha in laga nadiifiya ay u baahan tahay waxaa ka mid a alfuxshu waatafaxush afxumada iyo lacnadda iyo cayda iyo aflagaadada guryaha laga daayo maxaa yeelay guriga haddii lacnada iyo afxumada lagu badiyo gurigaasi wuxuu noqonayaa guri madraso liidata oo aad u liidata oo xumaanta laga bartuu noqonaya saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dumarka wuxuu u diiday khaasatan rag iyo dumarba waa inoo diiday laakiin dumarka si khaasa nebigu wuxuu u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa naarta u badiyey inay tahay lacnada iyo afxumada inay tahay gurigaaga dhexdiisa iyo bannaankiisa toona nacallaa kugu yaalla hadhihi caynaha u quurin gurigaaga cayda ka daa aflagaadada ka ilaali xumaanta ka ilaali gurigaaga si uusan barakadu uga tegin maxaa yeele rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa sugan maalin maalmaha ka mida isagoo socoto ah ayaa hal geela la socotay ayaa nin baa lacnaday hal baa la lacnaday geela la socotay nebigu wuxu uhi sal alla alay slam inaga reeba hashaasi inaan raaci maysa hal lacnadan inaan raaci maysa inaga reeba buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ilaahay baan idinku dhaariyey hal neef geela oo bahaa'im ah oon dembi lahayn lacnad lagu tuuray markuu nebigu yidhi inaga reeba inaan raaci mayse bal ka warrama guryaha lacnada iyo afxumadu kar socotay aflagaadada ya waa guri aan khayr lahayn meel aan barakaysnayn walaalayaal marka guryaha ha la nadiifiyo oo ha la dahiro haddii aynu doonayno guryahii inay noo barakoobaan waxyaalaha muhimka ay tahay guryaheenna inaan ka dahirno waxaa ka mid a israafka iyo xadgudubka israafka xadgudubka gurigii alaabtii taallay waa inaan israaf iyo xadgudub ku jirin guriga daahiyadiisii israafka ha laga daayo guriga fadhigiisii israafka ha laga daayo guriga gogoshiisa israafka ha laga daayo guriga israaf ha laga daayo rabbi subxaana wa tacala israafka waa inoo diiday oo wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu rabbi yidhi subxana wa tacala cuna oo cabba laakiin ha xadgudbina nebiguna wuxuu yidhi sal lla alay wasalam cun oo cab oo labiso inta xadgudub iyo xaraga kibir aad iska ilaalinayso xadgudub guryaha qaarkood waxaad arkaysaa gurigii daraf iyo dacalba isaga oo dhan daahiye quruxsan baa lagu wareejiyey meel ka bannaan maba jirtaba rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu yidhi la ima amrin inaan derbiyada iyo dhoobada inaan asturoon qariyo caaisha radi allahu canha maalin iyadoo guriga asturtoo daah saartay intuu u yimid buu ka fujiyey markaasuu yidhi aniga la iima dirin inaan derbiyada iyo dhoobada asturo la iima dirin buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh asxaabu rasuulilahi sal lay slamna saasay ahaayeen cabdullahi bni cumar wiilkiisii saalim markii uu macnaha wax weye aroosanayey nin saxaabada ka mid ahaa ayuu marti qaaday markaasuu ninkii yimid wuxuu u yimid gurigiioo daahiye lagu wareejiyey arooska markaasaa wuxuu ku yidhi cabdullaahiyow cabdullaahiyow ma sidanaad yeeshay buu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanan gurina idiin gurigiinnana gelaynin weliimadiinna iyo cuntadiinnana aanan cunaynin meeshii buu ka noqday cabdullahi bn cumar wax kaloo ku marmarsooday intuu waayey oo aad u yaxyaxay oo xishooday buu wuxuu yidhi halabana annisaa dumar baa naga tambatay buui dumar baa naga xoog batay ka daayaan nidhi markaasay derbigiioo dhan astur ka wada buuxiyeen war maryahan aad derbiyada saaraysaan dad baa u baahan oo khalqi baa u baahan oo qaar baa qaaqaawan idinkana derbiye astur baa laydinka karlaaya waa nooc israafka ka mid a dumarka qaarkood waxaad arkaysaa maalan israafka waxaa ka mid a alaabtii guriga oon dhibaataba qabinba baa waxaa lagu leeyahay sanadkiiba ama dhowrkii biloodba hala bedelo hala soo daadiyo haddana waxa weye qarash cusub haddana kharash cusub haddana kharash cusub israafka looma baahna labiska la xidhanayo guryaha alaabta la dhiganayo yacni wax weeyaan yacni cuntada la cunayo cabbitaanka la cabbayo ilaahay subxaana wa tacaala israafka ma jecla walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura xoolahan firfirdhin looguma talagelin dayacidna looguma talagelin dadka xoolaha firdhiyo oo faa'iide la'aanta ku daadiyaay meelaan faa'iida ka imaanaynin ku bixiyaay shayaadiinta ayay la mid yihiinoo waa dhaqan shaydaan ikhwaana shayaaiin waa amaalu shayaaiin walaalayaal marka khaasatan haddaad dumarkii tihiin sax ilaahay quruxda waa jecel yahay waana quruxsan yahay ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal allah subxaana wa tacaala waa jecelyahay waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay gurigu inuu quruxsanaado nadiif ahaado daahiisa gogoshiisa alaabtiisu quruxsanaato waa loo baahan yahay quruxdana ilahay waa jecel yahay waa kii ninka saxaabiga nabiga u yimi sal lay slam yidhi nebi allow midkanna wuxuu jecel yahay inay maradiisa iyo kabihiisuba ay quruxsan yihiin ee ma kibir baa wuxuu nebigu yidhi sal lla lay wasalam ilaahay waa jecel yahay quruxda waana quruxsan yahay quruxda marka laynooma diidin ilaahay baana inoo abuuray subxana wa tacala khuduu ziinatakum inay yidhi quruxdiinna qaata laakiin maxaa la diidan yahay quruxdu waa inay xad leedahay oo xaddii shareecadu ugu tala gashay inaysan gudbin guryaha marka israafka iyo xadgudubka waxyaalaha in laga nadiifiyo laga ilaaliyo ay u baahan tahay ayay ka mid tahay guryaheenna marka walaalayaal ha la ilaaliyo wixii guriga khayr usoo jiidayana kula dadaala khaasatan ninka guriga iskaleh mas-uulkaa markii laga yimaadana hooyada guriga iska leh ee mas-uuladda ah ilaahay subxaana wa tacaala waa arrimo uu inagala xisaabtami doono guryaha ha laga fogeeyo hana laga saaro wax alla wixii diinta dhibaya wixii akhlaaqda dhibaya wixii aakhirada dhibaya wixii adduunyada dhibaya waxaan macno ku jirin guryaha ha laga saaro hana laga fogeeyo wixii ilaahay idiin dhowaynaya oo aakhiradiinna ka qayb qaadanaya oo ilmihiinna akhlaaqdooda dhisaya oo waxbarashadooda ka qayb qaadanaya oo mustaqbalkooda adduuniya aakharaba ka qayb qaadanaya ilaahayna raalli uu ka yahay subxaana wa tacaala guryaha kula dadaala waxyaalahaas xunxunkeen sheegnay iyo waxyaalo kaloo fara badan oo aynaan sheeginna guryaha kala dadaala oo ka saara oo ka fogeeya hana noqonina immaca ha noqonina laa takuunuu immaca in axsana annaasu axsanuu wain asaa'uu asaa'u ha noqonina dad uun dhameeridhaan raacdo hahaye raaca oo dadku hadday fiicnaadaanna waan fiicnaan hadday dadku xumaadaanna waan xumaan ee waxaad noqotaa ruux isaguna hagaagsan dadkana hagaajiya hadhihin guryihiiyo dhan ba hadda wada saase maxaan samaynaa laa waxaan kadaata iska daayo guriga sidan ka daa maya maya maya sheekh hadda guryihiiyo dhan baa saa wada ah annagu maxaanu samayn karnaa ma geli karna noolaan karna saasay dadkiiyo dhan wada yihiin guriga hebla tag kan tag guriga hebel sheekh hebelba gurigiisu waa saasaa lagu leeyahy war sheekh hebelku hadduu khariban yahay laguma daydo inta hagaagsanaya inta fiican baa laga dhuxul qaataayoo lagu daydaa laakiin laa takuunuu immaca kuwa uun dadka iska raaco waxay arkaanuun iska dabagala ha noqonine dadku hadday wanaag la yimaadaanna wanaagga ku raaca hadday dadku xumaadaanoo xumaan galaanna oo guryahooda halleeyaanna guryihiinna hagaajiya ee xumaantooda ha ku raacina intaas ayaan kelimadii ku gebagabaynaynaa allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigay kuwa hadalka wanaagsan hadalka dhegaystakiisa wanaagsanna raaca waxaana weydiisanaynaa rabbi subxaana wa tacala inuu quluubteenna tahiro acmaasheennan tahiro guryaheennana tahiro iimaankeennana rabbi subxaana wa tacaala uu nifaaq ka tahiro khaatumadana rabbi subxaana wa tacala inoo hagaajiyo ilmaha iyo ubadka iyo guryaha iyo mustaqbalka intaba rabbi subxaana wa tacala inuu inoo hagaajiyo ayaan weydiisanayna hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alih wsaxbi waslem wsubxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha ila anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk